Dadka barakacayaasha ah ee ku nool kaamaka ku yaala magaalada Jowhar ee xarunta gobolka Shabeellaha Dhexe ayaa wajahaya xaalado kala duwan oo dhanka nolosha ah kuwaas oo saameyn lixaad leh la kulmay roobabka kuwa oo ka da'aya magaalada Jowhar iyo nawaaxigeeda Guddoomiyaha kaamka barakacayaasha Isnaa'i Bashir Maxamuud Cali ayaa ka warbixiyay xaaladda dadka barakacayaasha ah ee kaamkaasi isagoo ka codsaday hay'adaha samafalka ee ka shaqeeya magaalada Jowhar inay caawimaad la soo gaaraan waxaa waaye guryaha waa wada noocaan waa ujeedaa qaarkood bacaa saaran dad hataa bacdii awoodi waayeen ay gada waayeen xaalka waa iska noocaas dadaan hoyo karin oo dan yarhayn u wada badan yihiin roobkan da'ayood arkaysa mirta habeen horaad habeen saddexaad da'aysay waxaa jira dad fadhi waaga ugu baryay dad waxaa jira dadka diriska guryahooda ku baryeen oo gurigoora kasoo qaxeen biyaha biyaha roobka gurigoora si u buuxisha kaliya hataa hataa weli joodarashadu waa qoyan yihiin dadkaas dad hadda waxaa jira guryahooda ka qaxay oo fimilyadooda meelo dheer ah fogfog amba horseedoo kale amba buulo makiin amba buri amba hanti wadaagaasoo kala jiro qaxootigan deganay dadka hore dad u qaxayo hataa jiro guryahooda ka tagayo guryahooda aan joogin cawada la joogo ku hoyanin waxayna ugu yala'ayeen roobkan awgiis guriga korow ka soo deeyey lamiiri burbur ha u saaran waxay isaga bedelaan hataa way la'yahiin wax maamulka aan ka helnay male hataa waxaan ka helnay male biyihii soo xirmaya maahane waxay noo keeneen boqol jawaan wax kale ma hayno walax biyihii hataa loo xaafadantayna wixii raashinka ba- loorarka lagu soo gatay aan ka aruurinay ay noo soo aruursheen biyihii meesha anagaa isaga xirna hataa qof shaqaale amba wax noogu soo tarta hataa ma jirto boqolkaas lasoo- loor waxaanay ma ka helin da- maamulka waxaan ugu baaqi lahay kolleyto dadkan masaakiinta ah oo gargaarka u baahan in ay hay-ada jiro hadday wax samafal ahoo wax dad siiya jiraan dadkan inay soo gaaraan ugu baaqi lahay haddii allaha wada liraa